Waxaa si xog leh u soo baxaya dhaqdhaqaaq cusub oo haweenka Muqdisho ku mideeyay, iyagoo subax kasta waddooyinka magaalada ku sameeya socod iyo jimicsi si ay u ilaaliyaan caafimaadkooda. Haddaba maxay tahay faa'iidada ugu jirta gabdhaha socodkan? Qaar ka mid ah haweenkan soconaya ayaa ka hadlay faa'iidada ay ku qabaan socodka.
markaa usoo gudbo caafimaadka iyo socodka faa'iidooyinka laga faa'iido waxyaalo badan aa laga faa'iidaa socodka soo dad badanna waa kula tali lahaay inay socdaan ama buurnow ama caato ahaa inaad socotid aday ku fiican tahay dhan caafimaad iyo dhan quruxba gaar ahaan dadka stress ku haayo dadka hurdo la-aantu hayso aad u anfacaya inay socdaan socodkan iyo maaragtay iyo in exercise la sameeyo waxyaabo badan ee nafta u- maxaa la dhahaa, jir ahaan ee ugu fiican tahay jirto taasoo ah in caafimaad ahaan iyo een, maxaa la dhahay xataa stress hadduu ku haysto kale ama buuq aad dareemaysid een, inaad waxaasoo dhan uga baxsato jirkaadana kuwa caafimaad qabaa maskax caafimaad qabta iyo jir caafimaad qabta aad helaysaa walaahi horta bulshada dadna way ku dhaliilayaan dadna way kusoo dhaweynayaan waqtiga hadda la joogo aad ay dadka u fahmeen in maaragtay in lasoo wada baxo oo guryaha laga soo baxo exercise la sameeyo ama la socdo arbacadii afraad waayo oo soconeyno maasha allah aad iyo aada uga faa'iidnay aniga iyo tiimka oo wada soconno Een, waxaan leeyahay waa sameyn kartiin dadka guryaha joogo oo jiifo waxaa leeyahay wax walba waa qaban kartiin maalinta ugu horeyso way adkaaneysaa laakiinse waxaan leeyahay haddaad maalinta labaad adkeysato waad waa gaari kartaa meesha u socod Dhanka kale, Yaasmiin Khaliif oo ah macalimadda dumarkan ayaa ka warbixisay jimicsigan iyo faa'iidooyinka ay ka helaan.
qolyayo waxaa ka imid lix haddana waxaa ahay lixdan kiilo alxamdulilah coach hadda waa ahay qof miisaan waa ku dari karaa waana ka dhimi karaa laag dad badanna miisaan waa ka dejiyey alxamdulilah jirkooda waa u dhisay abaal badan way iiga haayaan way ku dhiiro galaan gabdho badanaa ila soo xiriiray oo dhahay macalin jiimkaad joogtid noo sheeg waa u sheegaa wasaabyada ayaa u qoraa way ila soo xiriiraan hadda intii obol aan ahayn laba jibaarkeeda nagu soo biirtay oo socodka rabaan oo dhiirigelintan iyo dhaqaaqan ay talaabadan aan qaadno u bogay